baarlamaanka soomaaliya oo maanta ku kulmaya xarunta golaha shacabka qodobada ay ka hadli doonaan waxaa ka mid ah in baarlamaanka maanta loo qaybiyo sharci ka dhan ah dowladda kenya ee damacsan inay derbi ka dhista xuduudda ay soomaaliya la wadaagto kaas oo ay soo diyaariyeen guddigii dhowaan xaqiiqa raadinta u tagay xuduudda soomaaliya ee kenya xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo ah habdhowraha baarlamaanka soomaaliya ayaa isagu ka waramay arrinta ku aadan shirka maanta baarlamanka iyo sharcigaas ka dhanka ah dowladda kenya ee baarlamanka maanta la horgeynayo
november sanadka laba kun iyo shan iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka ajendaha waxaa kamid a akrinta kuwaas sharciyeedka sharciga derbiga soomaaliya iyo kenya iyo iyo akrinta qaraar ay soo diyaariyeen guddiga maaliyadda oo ku saabsan wiiista qarashada dawladda bilihii january ilaa bishi may ee sanadka laba kun shan iyo toban sharciyeedkaasi laba guddi oo baarlamaanka ka tirsan kuwaasoo kale ah guddiga arrimaha dibadda iyo guddiga arrimaha gudaha iyaga iyaa soo bandhigi doona golaha shacabka soo bandhigi doona xildhibaanada waxaa loo qeybi doonaa nuqullo oo oo ku saabsan in sharciyeedkaasi ku saabsan marka waxa ku qoran iyo nuxurkiisi adwaalid waxaa ogaan doona saacada soo socda baarlamaanka sidoo kale waxyaabaha uu maanta ka hadli doona waxaa ka mid ah dhegaysiga qaraar ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda oo maalmahanba hor yaallay xarunta golaha shacabka balse dooda ugu culus ayaa waxa ay tahay marka la guda galo akhrinta sharcigan ka dhanka ah dowladda kenya ee baarlamanka maanta loo qaybin doono